agaasimaha agaasinka waxbarashada maamulka gobolka banaadir maxamed yuusuf nuur ayaa magaalada muqdisho ka daafuray ololaha wacyigelinta bulshada ee horumarinta waxbarashada gabdhaha agaasimaha ayaana faahfaahin ka bixiya ujeedka magaalada muqdisho loogu furo barnaamijkaani howlaha wacyigelinta bulshada ee horumarinta waxbarashada gabdhaha kaasoon ugu talagalnay inuu noqdo mid aasaas u noqon doona gabdhaha soomaaliyeed oo intooda badan maaragtay marka la yihahdo waxbarashada la yihahdo intooda badan guryaha lagu celiyo ama aan la soo dayn marka waa ku faraxsanahay maanta inaan marabta aan rabno inaan bulshada aan ka wacyigelinno barnaamijkan oo aan rabno in dadka dadka halkan iskugu yimid guruubada iskugu yimid ay ka munaashaqashoodaan xoogaana tababar loogu furo la arko fikirka iyo waxyaabaha sida sida dhaqanka ah hadda haddaan anaga dib u fiirno imtixaanaadkan qaadanay oo dugsiga hoose dhexe ama dugsi arab marka la dhaho baasitaanka numberka baasa gabdhaha badan maybe ha lagu kala badnaado dib inta la helay scorska la helay laakiin gabdhaha ka badan wiilasha hadday noqoto xaadirada iskuulka gabdhaha badan oo halkan wataas waa ku ognahay marka ujeedka aan ka leenahay waxa weeye in maaragtay bulshadu ay dareenkooda ugu bato haddii horumar la rabo in la gaaro dhinac walba wuxuu ku imaan karaa waa gabar wax la baray ku imaan karaa dhinaca kale ka qaybgalayaasha munaasabada daafurka ayaa ka hadla muhiimadda ay leedahay in la horumariyo waxbarashada gabdhaha dugsiga markii aan joogno tirakoobka ardayda aan fiirino boqolkiiba boqolkiiba siddeetan wiilal waaya gabdhaha waa ku yaryihiin marka waxaa la rabaa gabdhaha in wiilasha lala simo gabdhaha inay soo baxaan gabdhaha in wax la baro aan dib loo reebin ayaa la rabaa in gabadha wax la baro aaday muhiim ugu tahay gabadha wax barato mujtamac wax badanay kusoo kordhisaa gurigeeday ka bilowdaa owlaad barakaysanay tarbiyeysaa waalidkeed iyo walaalaheeday sharaf usoo kordhisaa ku anfacdaa oo la yidhaahdaa gabadha ina hebel iyo xaaska hebel iyo sharaf ayay kusoo kordhisaa waxqabad markii la yidhaahdane waxaan intayna qiraynaa oo maanta agaasimihiina waa nala fadhiyaahe gabdhuhu inay ka waxqabad iyo shaqo daacadsan yihiin ragga markii ay waxbarteen marka waddankeenna hadda waxaa waaye waxbarashada gabdhaha in la xoojiyo waxay ka qayb noqonaysaa horumarka dalka iyo inuu dalku dib u dhismo oo dowladnimadeena ay noqoto dowladnimo hagaagsan oo xoog leh ololahan oo loogu talagalay sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada gabdhaha ayaa waxaa ka qayb galay waalidiin qaar ka mid ah maamulada iskuullada magaalada muqdisho iyo gabdhaha u ololeeya waxbarashada haweenka